iminka waxaynu akhrinaynaa cutubka toddobaad ee korintooska labaad haddaba gacaliyayaalow innagoo ballamadan haysanna aan iska sifayno nijaas kasta oo jidhka iyo ruuxa ku jirta innagoo quduusnimada kaaminayna oo ilaah ka cabsanayna welweliddii iyo dhiirragelintii qalbiyadiinna noo fura ninna ma aannu xumayn ninna ma aannu hallayn ninna wixiisa ma aannu damcin u odhan maayo inaan idin xukumo waayo markii hore ayaan idhi qalbiyadayada ayaad ku jirtaan inaynu wada dhimanno oo aynu wada noolaanno iimaan weyn ayaan idinku qabaa oo aad baan idinku faanaa dhiirranaan baa iga buuxda oo mar kastoo aan dhibaataysanahayna farxad ayaa aad iiga badata waayo markaannu makedoniya nimid jidhkayagu ma nasan laakiin wax kasta waannu ku dhibtoonnay xagga dibadda waxaa jiray dagaallo xagga gudahana waxaa jirtay cabsi laakiin ilaaha dhiirro geliya kuwa is-hoosaysiiya ayaa nagu dhiirro geliyey imaatinka tiitos mana aha imaatinkiisa oo keliya laakiin wuxuu nagu dhiirro geliyey dhiirrogeliskii aad isaga dhiirro geliseen wuxuu noo sii sheegay xiisaha iyo caloolxumaanta iyo dadaalka aad ii qabtaan si aan weliba aad ugu sii farxay waayo in kastoo aan warqaddaydii idinku calool xumeeyey kama qoomameeyo in kastoo aan markii hore ka qoomameeyey waayo waxaan gartay warqaddaas inay idiin calool xumaysay saacadna ha ahaatee haddana waan ku farxayaa mana aha inaad si kale u calool xumaateen laakiin inaad u calool xumaateen toobadkeenidda waayo waad u calool xumaateen sida ilaah doonayey inaanaad waxba xaggayaga ku khasaarin maxaa yeelay caloolxumaanta ah sida ilaah doonayo waxay keentaa towbada xagga badbaadada ee aan laga qoomamayn laakiin caloolxumaanta dunidu waxay keentaa dhimasho bal ogaada waxa kan aad ka caloolxumaateen sida ilaah doonayey wuxuu dhexdiinnaa ka soo saaray dadaal iyo iscaddayn iyo cadho iyo cabsi iyo xiiso iyo qiiro iyo ciqaabid waaweyn wax walba waad isku caddayseen inaad xaalka ku eedla'dihiin haddaba in kastoo aan idiin soo qoray uma aan qorin kan wax xumeeyey aawadiis ama kan la xumeeyey aawadiis laakiin in dadaalka aad noo qabtaan laydinku muujiyo ilaah hortiis sidaa aawadeed waa lana dhiirogeliyey dhiirogeliskii aadna dhiirogeliseenna farxad ka sii badan ayaannu ku faraxnay farxadda tiitos aawadeed waayo dhammaantiin ruuxiisaad nasiseen waayo haddii aan xaggiisa wax uun idinku faaniyey ma aan ceeboobin laakiin wax walba run ahaan ayaannu idinkula hadalnay sidaas oo kale ayaa faankayagii aan tiitos u sheegay run u noqday jacaylkiisuna wuu ku sii badan yahay xaggiinna maxaa yeelay wuxuu xusuustaa dhammaantiin addeeciddiinna iyo sidaad idinkoo cabsanaya oo gariiriya u dhowayseen waan ku faraxsanahay inaan wax walba kalsooni weyn idinku qabo